bulshada ku nool deegaanka sadexiglo ee gobolka mudug ayaa codsaday in lagala qayb qaato dhismaha masaajidka jaamaca ah ee deegaankaasi masjidka ayaa muhiimad weyn u leh bulshada ku nool deegaanka iyo dadka soomaaliyeed maadaama ay u baahan yihiin goobo ay ku cibaadaystaan guddiga gacanta ku haya dhismaha masaajidka sadexiglo ayaa walaalaha soomaaliyeed ee kheyrka jecel ugu baaqay inay kala qayb qaataan dhismaha masaajidka bulshada deegaanka baahi weyn ay u qabaan wuxuu u baahan yahay si lagu qiimeeyo injineerka shaqada wada ku qiimeeya birta masaajidka galaysa qaybtiisa kore lix bandhal iyo bar oo qiimahoodu uu noqonayo marka laisku dardaro koob iyo toban kun oo doolar sidoo kale shamiito masaajidku wuxuu u baahan yahay kun kiish oo qiimahoodu uu yahay sagaal kun ilaa sideed kun iyo shan boqol waxa udhexeeya sidoo kale jaay masaajidku wuxuu u baahan yahay shan iyo labaatan kaariko ama lowr oo jaay ah oo qiimahoodu uu yahay laba kun oo doolar ciidda masaajidku wuxuu u baahan yahay labaatan kaariko oo ciid ah oo lacagtooda ay tahay kun iyo lix boqol oo doolar sidoo kale jeega waxaa layihaha jeeg oo masaajidka shubkiisa celinaya oo loo dhigo marka la shubayo waxaa lagu qiimeeyey inuu muddada uu ku xirnaanayo oo ah konton beri wax ku dhow in loo baahan yahay lacag sagaal kun oo doolar ah gacan oo masaajidka marka la shubaayo gacanta maanadoo baro wiish iyo shaqaale iyo maaragtay kaleeto oo la xiriira ayaduna lacag shan kun oo doolar ayaa noqonaya alwaax alwaax markii oo dhowr nooc noqonaya isagana waxaa lagu qiimeeyey shan kun oo doolar
waxaasaad u jeedaan markii dhinac laga fiiriyana wax fara badan wey markii dhinac laga fiiriyana wax yar wey adduunyada aan joogno markii la eego wax macnaho ay leeyihiin mal haddii ilaahay kaa aqbalo oo niyad wanaagsan waxaas aad u bixisidna ilaahay agtii waxaad u tegi doontaa iyadoo ilaahay kuu laalaabay iyadoo intaasoo jeeroo adugu aada malaysanayn min xayu laa taxtasib meelaan xisaabta kugu jirinba baad arki doontaa waxaasoo ilaahay dartee a ula baxdaa waa dhisaya masjidku wuu dhismahaya ilaahay idankiisa haatanba intaan ilaahay baa soo gaarsiiyey dad baa soo gaarsiiyey ha laga qayb qaataan leenahay oo ha lagu dadaalo in lagu dadaalo oo loo soo qayb galana ilaahay hana waafajiyo si jooga waxaan ka codsanaynaa kharashkii iyo wixii ku bixi lahaa culmadii baa sheegtay inay aad iyo aad dadaalkooda wad jabaaraan oo si fiican uga qayb qaataan ayagaa iskale wixii ay meeshaas gashadaan inaan noqonno kuwa dadka ugu soo hormara masjidku waa dhismahayaa insha allah wuuna dhammaan doonaa